magaalada xarardheer ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta mashaariicda degmada waxaa kulanka ka qayb galay bulshada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada xaradheere gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug casayr ibraahim mataan ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan odayaasha degmada iyo khayaarta meesha fadhisa muhiimadda kulankan aan isugu imaanay waa wada ogsoonnahayoo waa wax dadka reer xardheer dan u ah iyo bulshadeedaba waxaan rabnaa marka hore inaan kaga mahadceliyo hay-adda no dowladda norway oo aada nooga taakuleysa soolaradan cadceedda iyo iftiinka si marka dadka reer xaradheere aan u ilaashano wixii noola keenay waxaan rabnaa inay dhammaantay naga dhaadhacday inay waxaan wax dan guuda yihiin oo aan wada leenahay in haddana maanta noolagu sii daro sidee u ilaasho kartaan waa waa arrin kaloo ayadana aan mar labaad ka mahadcelinayno soolaradan cadceedda baahida loo qabo waa ognahay inkastoo degmadii baahidii saxda ahayd aysan helin haddana inta aan haysanno inaan ku fala adeegno oon ilaashano oo sidii la rabana aan u maamulanno dadka reer xardheere waxaan u malaynaya waa u diyaarsan yihiin hadda haddii lagala ballamana way sii adkaysanayaan
qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey annaga reer xaradheere annaga waddankeennu waa laga warqabaayo waxa aan soo marnay waa la ogyahay waxaa la rabaa marka bisaddu hadday soo socoto inaan aragno dadku isku indha maahan wax badan aa annaga noogu jira waa wax la yidhaha haddii alla kura inuu maalin cad ka dhigo magaalada iyo koonaheeda maalin cad inay yihiin habeenkii intaasaa noogu jirta waxaan rabnaa marka xaafadaha oon ku darayaa xaafadaha mas-uulay leeyihiin xaafaduhu bahalkan yaan layska mudin odayaasha guddoomiyaha iyo odayaasha inay ka wada tashadaan xaafadaha muhiimada ahoo dadka mas-uulada ahu joogo in haddii alla kuuranaya laga mudo loo wada tashado markaasna haddii alla kuuranaya waardiyaha odayaasha jooga ahi inay waardiyeeyaan ciyaalada meesha wax ka jiraan in waardiye loo ogaado bahalka maalin cadna waa laga furo karaa habeen madow uma badnaa iluna ilma dhowrto inaan dadaalno ku dadaalno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad noo dagaal tagtaan si kastaba muddooyinkii dambe degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa waxaa laga hirgeliyey mashaariic horumarineed taas oo qayb ka qaadatay bilicda degmada